qoysasku oo markii hore sheegay inuu hakubara kicin abaaro ku dhihi deegaanadiioo deganaayeen iyo sheegeen hatana inuu dhibaato kale ka qaban kaamamkiiyo ku-deganya muqdisho gaar ahaana degmada dayniile waybayo sheegeen inuu haysan walyaabayo unbaahanyin oyo kumidayn manatiyo degan bi iyo misqulayo isticmaalaan waynayo baaqin jeediyana hay-ado gargaarka ka shaqeeyo mayn baahagnaa raashingaan baahagna sokoro fadaan sariiro fadaan bariisa fadaan buro fadaan gogola fadaan biyo fadaan alaabmaa'ungaan baahagna ba'da oo mandharka da'ooy munate saaradaan buushate saaradaana baahagna gargaarka ilaahaya ku fadaan muslimiinta ku fadaan antaasaan baahagna uduranahaay daawidaan baahagna aha wala dabkalka shididaw binaame booditeede yaan bahaana madiinbana walana bursadooy meeluna dab walkashididaana mahaysan lacag oo dhuhulkagadaana mahaysan dhibaataysagna dhibaatadana ilaahay noo qaado kor muslimiinta gargaarka leewa noo qaado korta antaasaan baahagna dad masaafur oo dhibaato qabo ana koow antun dhayuudhe walaa jiditaanoo kadhimadi mashaqow baahi ana weeg sida abaardahanii dhiidi hoolo ma dhan walu nahayna malee dagalka bershay deelay oodoo qaadi baahina dhamaayo hoyt may fadaanena hanu noola ilaahayna nooleeyay dhibaatadaas agab walay owlaad aadadnoo kadhimadiin saablaawo hungurinay noo dhamaayo hadda halku owlaad munataga jiifta dhabaata hunguri suuyisiyi wal dabla saaran waysa inta fafadhida wal qarsa noo waysagna musqul ma qabna biiwaraab ma qabna baad ma qabna gogol ma qabna munata fafeediyin dhahangana dhamaayo hogolku qulquloohay intaas dhabceedna hayt shan iyo toban cisho halkaan joognaa shan iyo tobankaas cisho oon joogno biyi iyo baad waxaa cunno waxaa cabno ma haysano dadkan qaxootiyaalkan kaleento waxaa meesha uu yaalo tubooyin iyo biyo iyo halkaas ugu suran biyo xataa meysano shan iyo toban cisho halkaan joognaa shan iyo toban cisho halkaan joognaa waa ka gacan baa iga jaban xamar haddaa imaanine kulle abaartii aan kasoo orodnay oo badar soo weyne oo biyo laheen oo nolol laheen oo ilmihii xamar lasoo galnay xamarkii haddaa imaanin amaba baadiyadii ka darantaanba isdhahanaybo meeshin wax hadda hayad oo maantana soo kor istaagtay oo wax naxariis oo gargaar noo fidisa male musqulo ma laha biyo ma laha nolol ma laha bakaarahaas iyo dhulkaasaa maalintii layska soo wareegaa mar maxaa waaye bakaariya lagu dhex jira xabada iska dhacaayo maxaa la dhahaa ilmihii qof oo maanta kuu daryeelaayo male oday waayo fara laguma haayo inuu dhinta inuu nool yahay fara laguma haayo musqulo ma haysano biyo ma haysano nolol ma haysano habeenkii oo bakaarahaas kiila biriis laga soo helo ama goobta calooley lasoo helo ilmahaas waa loo kariyaa haddii bakaari wax laga soo waayna ilmihii kuley uun si been loogu sheega ilmihii waa la iska siixiya marka ayadaas ma far kamid ah walaalaheena muslimiinta waxaan ka codseynaa si degdeg oo il naxariis leh inay nagu soo fiiriso maadada ugu horeyso musqulo iyo biyo iyo nolol iyo ilmihin waxbarasho uma haysano caafimaad uma haysano hal xaba kaniini eh farmashiyadeedka raadiya kunkii ku galadeena ma haysa bakaari iyo magaali waa laga soo waaya dadkii hasaamayayaan abaaro iyo olaado ku jirta qaar ku mid a gobolada dalka soomaaliya iyo an helaana nolol dhaanta tiyohan ku toban deegaanadiyo wayniyo wal ku sugaayana hay-ado gargaarka iyo dadka wala haysada